Xidhiidhada taageero waa aasaaska u diyaarinta dugsiga ilmaha. Daryeelayaasha soo dhoweynta leh waxay ka caawin carruurta inay bartaan inay aaminaan dadka kale. Marka carruurta dadka kale aaminaan, waxay helaan kalsooni inay sahmiyaan adduunka. Dhinaca kale, tani waxay kordhisaa fursadaha ay wax ku baranayaan. Macaamilada togan ee ilmuhu la yeesho qaangaarka furan waxay xoojisaa isku xidhyada maskaxda carruurta. Xidhiidhadu waxay noqdaan qaar xoog badan inta lagu jiro macaamilada maalin kasta, gaar ahaan marka ilmuhu iskii isaga ciyaarayo. Ciyaartu waxay ka caawisaa carruurta adduunka macno u sameeyo. Markay ciyaarayaan, carruurtu waxay bartaan samirka iyo iskaashiga, dabaq ahaan dhibaato xallin oo soo saaran hal-abuurnimo. Macaamilada tayada leh ma aha tooyiska, laakiin waa aad u isticmaasho weeye. Waxaa jira wax-soo-saar badan suuqa oo ku dooda inay xoojiyaan barashada ama kobaca maskaxda. Laakiin cilmi-baaris ayaa muujinaysa in dadku nolosha ilmaha ay yihiin tooyiska ugu muhiimsan qolka dhexdiisa.